فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysa doontaan beesha gaal jecel oo diyada boqol neef oo geel ah ku wareejisay beesha xawaadle kadib markii horey loo dilay qof u dhashay beesha xawaadle dhakhtar ka tahriibay soomaaliya gaar ahaan muqdisho oo u gacan galay magafayaasha liibiya lagana soo duubay muuqaal muujinaya jirdilo loo geystay maxay tahay sababta dhallinyarada soomaaliyeed ay u tahriibayaan maxaana ka horeeya waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a qurba joogta soomaaliyeed oo ka digaya in dhallinyarada ay u cararaan dalalka shisheeye ayaad dhuuxa ku dhegaysa doontaan dowladda federaalka ma la odhan karaa waxa ay isku beddashay ganacsato markii ay bilowday in ay dhaqaale ka raadiso meydadka oo laga faagayo qabuuraha iskuul buluusiyo ee magaalada muqdisho waraysi arrimahaasi iyo su'aalo kala quseeya ayaad dhegaysa doontaan qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararka umuuraha caalamka ayaan ku haynaa barnaamijka waa mar kaliya dhuuxa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa toddobada bisha dulxaj sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsana labiyo tobanka bisha lixaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa ehelada dadkooda ay ku aasan yihiin qabuuraha iskuul buluusiyo ee magaalada muqdisho ayaa shalay iyo maanta waxa ay gaareen qabuurahaasi si ay halkaasi kaga faagtaan dadka kaga aasan oo lagu amray muddo toban cisho gudahooda inay ku saaraan lacag aad u badan ayaa laga qaadayaa dadka arrinkan waxaa ka dhalatay hadalhayn xoog leh waxaana aad loo cambaareeyey culimada xun oo arrinkaasi u fadwooday dowladda federaalka aqoon-yahan abu ibraahim waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee arrinkan ay saamaysay waraysi uu siiyey idaacadda alfurqaan ayuu kaga hadlay in dowladdu ay dan guud dhulka qabuuraha iskuul buluusiyo ee magaalada muqdisho iyo in kale بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد بارك الله فيكم راديو الفرقان شغالي سعاد بي أمها سيهين تذلك أي كد ذاليان إن أمد المسلمين حق قارسيان هدان سؤال شو صلى الله عليه مركو بادرت وبلايا عصوبة أمد كوهب ستي ودباتوين كأي صومرتي أما حتى أي كسوغنتي وأنه عصوبة عليها كمدة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير wax badan oo gacmahana aan kula nimid buu ay ka mid tahay ilaahayba ilaahayna in badan buu noo cafiyey isagaa ku mahadsan aan cabira marka inay arrintu aniga igu dhacday hooyaday oo konton sano ka hor intaan meesha ku aasay ani ilaaway geerida naxdinteedii maantay baa la i xasuusiyey waa tacsi iyo geeri cusub oo guri walba oo maanta xamar ku yaal tacsi baa u taal ama dadka xagaga ama xamar gagaarkeeda degan ama intii meesha mayd kaga aasnaa waa tacsi cusub oo la dhihi karo waa balaayo ummadoo dhan ku habsatay tacsi hal mar ah dadku qaar ba in yarbay marmar bay dhintaan oo waa- waa fara ku tiris maalinka waxaa dhintaa laakiin malaayiin baa dhimatay maanta guri walba tacsi baa taal hooyada marka la isu xisay meedkeeda ugu cusub yahay waxaa ii dheer in la yidhi la soo bax ma awoodo anigu qabri awoodan kusoo faago waa inaan ummad fara badan u yeertaa weliba qarashna bixiya mana awoodo intaasoo dhan waa dhibaato kaloo ummadda ku habsanaysa oon la wadaagayo qofkii alla u fududeeyey oo meydkiisi la soo baxay bacda shidda wa tacab oo qarash ku bixiyey oo waqti ku bixiyey oo weliba qori lala dultaagan yahay laleeyahay saacad baa kugu socota haddaadan la bixin annagaa badda ku shubayna kii ay u fududaatay waa inuu gurigii la aadaa maxaa yeelay meel loo diyaariyey oo la yidhi halkaan ku aasa ma jirto anoo saakaynta suuqa u shaqo tegey carruurtayda galabta markaan ku laaban lafihii ayeydood inaan u geeyo oo idhaahdo markay igu soo ordaan aabbo buskut baa noo keentay mayo aabbo kon waan waa lafihii ayeydiin konton sano ka hor oo maxaa u wadataa dowladda ay tiri la soo bax meelaan geeyana garan maayo aniga reerka barool baan silaag fadhiisanay carruurtaydii waxaa intaa ka weyn musiibada ka dhalanaysa malaayiin qof oon la aqoon qaarkood cudurrada ay u dhinteen laga yaabaa inay cudurro faafo oo halisa qaarkood u dhinteen marka la soo bixiyo oo ummadda lagu dhex wado waan hubaa anigu dhaktar maayo laakiin cudurro waaweyn baa ka dhalanaya balaayaan la xakamayn karin baa ka dilaacaysa waa musiibo hor leh walaalayaal anigu haddaan iska cabiray ummadda muslimiinta waa la wadaagaya maanta balaayada ku habsatay qof walba hooyadii iyo aabihii iyo ayeydii iyo ilmihiisii baa meesha ku aasan hadduuba helay lafahoodii meeluu geeye lama siin waa inuu guriga geeyaa waa murugo tacsi guryihii taal waa qarabsan awoodin iyo la bax lafihii waa cudurro halis uu yahay inay ka dhashaan lafahan ka dilaacaan inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun ma cabiri karo laakiin waxa maanta ummadda ku dhacay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ka dulqaado khayr baa idiin rajaynaya waayahay in abu ibraahim in dowladdu waxa ay leedahay in dhulkan baahi baynu u qabnaa oo ciidanka badda ayaa saldhig looga dhigayaa maxaad ka leedahay arrinkaasi anigu arrintaa ma arka inay sax tahay maxaa yeelay aniga hadlaya xamar waan garanayaa xamar xeradii ciidanka khaasatan ciidanka badda marinaayo xeradii la dhihi jiray oo xamar jajab ku taale ama dekadii hore oo caqdiimka ahayd waa bannaan tahay waa bannaan tahay markaan leeyahay ciidan dowladeed ba degana dowladdu marka hadday rabto inay baahi ku daboosho dad degan meel inay ka kiciso oo iyadu baahi ay u qabto kan dhintay oo meydka oo labada mitir mulkiyey asagaa iska leh allah subxaanahu watacaala halkaasuu u qadaray mulkigiisu halkaasuu noqday waa laba mitir in ay boqol malaayiin dad oo laba laba mitir haysata ay faagto oo ay dadka ku dhibto waxaa ka dhow xeradaa marinaaya dadka degan oo nool oo la hadli kara dowladda oo wax un oran karo wax loo sheegi karo ayagay ahayd inay tidhaahdo ka guura meesha annaga u baahane ama dhul ha siiso ama iyo dhul siisiin waa qof nool oo isagu shaqaysan kara oo hadli kara laakiin mayd lafihiisii baaliyoobeen labadiisii mitir in la dulmiyo caqlan wa sharcan waa arrin marnaba aan suuragal ahayn marnaba suuragal ma ah xamar laga bilaabo jasiira inta u dhow maalan ile baddu way farabad laakiin xamar xeebteeda jasiira min ilaa gubadley waan garanayaa waa dhul xeebeed ciidanka baddu hadduu rabo meel cusub inuu dego intaasu meel ka degi karaa ama xeryihiisii xamar afisyoore iskool buluusiye marinaayo meel walba oo xeeba waa u bannaantao dowladdu ay lahayd dadka degan iyaguba le dowladdaa leh hadday baahiyo timid anigu arrinta intaas arkaya amaa meesha duurka ah oon xero ciidanba weligeed noqon qarad kalea jira wuuna soo bixi doona qaradka jira anuu ka hordhici maayo wallahu aclam waayahay dowladdu in ka waran ma la odhan karaa ganacsato bay isku beddeshay maadaama musuq maasuqa uu xoogaystay madaxdeedana ay boobayaan dhaqaalihii ummadda iyagoo sifo iyo waddo kasta ku raadinaya inay hanti abuuraan xasan sheikh mar hore madaxweynu soo noqday haatanna wuu ku soo laabtay labadii jeerba waan arkayay waana maqlayay qaabka wax u maamulayo aan waagi hore in yar ku laabto weliba hadalkaasa hadda iyo marka horeba inugu filan oo aan filayo haddaan dadka xasuusiya inay wada garan doonaan doorkiisii hore uu xasan sheikh madaxweynaha waxaa ka warramay nin la ohan jiray salaad cali jeelle markuu ka yaabay hunguri weynankiisa dhulboobka maamul xumada hunguri jacaylka qaabka uu u afduubay wax alla wix iyo maamul xumadiisa buu wuxuu yidhi hadal fara badan buy laakiin waxaan ka soo qaadanayaa dowladda tani wuxuu waa dowlad n g o ah n g o n g o waa hay-adahan dadka ka dhaha ganacsado oo saddexda magac wata nin walba magacaabta soo qaato waxuun ku mashquulsan yahay keliya hunguruun bay raadiyaan n g o yadu wuxuu yidhi markhaati waxaad ka tihiin xasan sheikh intuusan madaxweynaha noqon n g o buu ahaa waana runa markaan rayda sidaasay ahay ama waxbarasha ku magacow ama wax kaleeto iyo beeraley ku magacow wuxuu yidhi wuxuu ra-iisul wasaare ka dhigtay mid kaloo n g o ah ninkii ra-iisul wasaaraha u ahaa asagana waxaa caddaatay mid kaloo n g o buu ah marka wuxuu yidhi n g o waxba laga heli maayo dhulka wax yacni wuxuu ka hadlaya markaa say u xaalufiyeen dadkii iyo dalkii iyo diintii iyo waxba aan lagu soo gaarayn markaasuu weliba wuxuu yidhi waa tuuga buu yidhi tuugguna ma dhergo intaasaa ku filan salaad cali jallaa ka warbixiyey xasan sheikh haatanna salaad cali jalle waxaan filayaa meel baa loo dhiibayoo afkaa u buuxa hadda ma hadli karo laakiin markii laga qaado hadli doonaa intaa u dhaafi maayo dowladdu ganacsato maahane waa n g o tuuga ah anugu ma dhihina salaad cali jeellaa yidhi run buuna sheegay siyaasiyiintu in abu ibraahim waxay xoqonayaan culimada xunxun ee hoos joogta iyaga ayaana dadka loo sii marayaa oo fadwadooda ayaa la adeegsanayaa sidee u aragtaa qaabka ay shalay u hadleen una fadwoodeen culimada dowladda
waa la xaman jiray awal wadaad xumayaha wadaad xume iyo culamaa usuu iyo culamaa usuudo iyo niman aan laqoon baa lala dagaali jiray oo idaacadaha laga sheegi jiray oo culummada kale ridin jirtay oo war waxaanu maxay yihiin baa la dhihi jiray lama aqoon laakiin shalay bay iscaddeeyeen oo ummadii oo dhan ay baratay t v-gay soo hor istaageen mikrofoonkii bay qabsadeen siyaasiyiintii oo hareeraha ka taagan iyo dowladdii oo ciidamadeedii wadata hadda kabacdi waxaan malaynayaa inaan la dhihi doonin waayo culamaa usuu waayo wadaad xume waayo culamaa usuuda iyagii baa la soo istaagay banaanka markay yidhaahdeen halka kan dadka amwaada ama meydadka ku jira way bannaan tahay dowladdu inay bannaanka ku tuurto aayad bayna keenin xadiid bayna keenin daruurayan keenin caqli fayowbayan keenin keliya dadka isbareen maradii baa ka dhacday waxaana odhan lahaa hal shay baa u furan wallaahi waa inay ilaahay u toobad keenaan waxaan uga baxayaa warkayga nin aan filayo inuu ahaa nin la yidhaha dictor yaxya ama brofesor yaxya saas wax saasa lagu magacaabo malayn oo dadka xamar jooga ah baan dhegaystay mid wariye ah oo su-aalaha arrinta wax ka weydiiyey kii wariyaahba markuu hadalla badan weydi wuxuu yidhi culummadaa fadwootay wuxuu yidhi nimanka iyaga ah waxaa la yidhahda culamaa u sulda waa nimanka u fadwoodiyo dowladdu waxyaabaha xumaanta ay samaynaysa u xalaaleeya hadal sidaasoo kaleeta ah markaasuu xoogaa ku afgobasado wuxuu yidhi inay iyaga yihiin ma garanayo laakiin ogow hadda waa ritay warkiisii jawaabtii wuu bixiyey wuu ku soo loobtay wuxuu yidhi anigu meesha iyada ah diin ahaan wax banaynaya waxay yidhahdeen buu yidhi daruura banaynaysa wax daruura oo banaynaya ma jirta buu yidhi sababtiina wuu keenay waxaana filayaa isagaa sawaabka uga dhowaa maxaa wuxuu yidhi meel walba xero ciidan baa ku taal marinaayo heble dowladdu waa u bannaantay maydogtu waa kan maxaan ku rahay ii sheeg meeshana wuxuu anaa baa ku dabaalin jiro waa meel dar qar badda qarkeeda ku taallaa xero ciidan bayna ahayn waa nin meesha ciyaal xaafad u ahaa weligeed ma noqon bay xero ciidan waa meel yaroo weliba ciidanku sa degi karin uma suubana ilaa gubadley ilaa iyo jasiiro may degaan meesha rabaan xerihii ciidamada faaruqa may degaan aaway bay daruurada ay leeyihin wadaad xumayaashu daruurada ay leeyihiin daruura banaysay aaway ninkaas aayadii xadiis inta ma keenin laakiin caqli buu keenay iyo tusaale cad walaalayaal maanta kabacdi waxaan u malaynayaa inaan la dhihi doonin waa kay wadaad xume waa kay culamaa usul waa kuwe waa kuwe culamaa usulda iyagii baa isa sheegay hadeed waxa weeyaan wixii hadda ka dambeeya liyahlaka man halaka can bayyinatin wayaxya man xaya can bayyinatin weeyo nimankaas waxa dambe ama ay baneeyaan ama ay xalaaleeyaan ama xaaraameynayaan dadku ha ka digtoonaadaan intaa u dhaafi maayo dictor yaxya ku filan
ugu dambayntii abu ibraahim adoo aada u mahadsan maxaa u dardaarmaysaa ummadda soomaaliyeed si gaar ah dadka muqdisho ee dhibaatooyinkan ay haystaan
ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaan u dardaarmayaa cabsida allah subxaanahu wa tacaala khaasatan walaalahayga xamar jooga ama hareerihiisa degan walaalayaal murugada iyo tacsida maanta idiintaal waa idinla qaybsanaynaa aad iyo aad iyo aad baan uga xumahay musiibada idinku habsatay oo ah malaayiin qof oo waa hore dhulka ciiddiisa ay ku baaba-een ha lala soo baxo aada baan uga xumaa arrintaa dhacday waana idinka tacsiyadeynaya ninka madaxweynaha waddanka ka ah oo odhanaya qabriyadan ha la faago oo ha la soo saaro dadku waxay leeyihiin oo arrinta way kasii hordhacayaan wax kale ma noqon doonto meeshaasoo ganacsatoon baa laga iibin doonaa sababtuna waxay tahay waxaa hore loo arkay wixii dhacay dhulkii ayraboorka dhulalkii ciidamada dhulalkii iskuulladii iyo hay-adihii waxbarashada bangiyadii jardiinooyinkii xadis walaa xaraj meel walba odagu intuu ka soo laacay buu hadda qabriyadii usoo dhigtay bay dadku taagan yihiin wax kalena ma ahane wakhtigaa sheegi doona waxay leeyihiin dadku ganacsataa laga gadaya maxaa ku bixinaya ad dhihi karteen markay madaxweynaha arrinta tan qisaan idinka sheekayn madaxweynaha laga yaaba inaad ugu cudur daartaan laakiin daaway u baahan tahay waxaa jira cudur dadka ku dhaca laakiin cuduradu weliba cudurada dadka ku dhaca dhatarkaa yaqaan qaarba sibaa loo maareeyaa waddanka denmarki waxaa jira naag baa boqorad ka ahayd xilligaan ka hadlaya waa sagaashan iyo lixdii boqoradaasi waxay leedahay dhul dhan oo loo magaaleeyay xaafad wax walba loogu dhammaystiray waxay ku fakeri lahayd iyo nabadgelyadeeda ku haysa ciidamo iyo wax walba naagtaa iyadaa waa tuugo markay magaalada u baxdo waxay xadaysaa weliba wax yar nacnac ama buskud bay xadaysaa waxay leedahay istaafkeeday leedahayna keena magaaladan rabaa lama diidi karo waa la kaxaynayaa laakiin waxaa la og yahay inay waxadi doonto boorso weyn oo kaash jeeg ma aha kaash baa la sii qaadayaa meesha lacag baa iska dhooban oo naatu lacag uma baahna dukaan bay gelaysaa waxay xadaysaa shay yar ama nacnac ama wax lamida buskut shay senti sentiyaal jooga waa la og yahay waa loo diyaargaroobayaa qolada dukaanku markay arkaan maanta boqoradii inay soo gashay maalinkaa waa u toostay waxay og inay lacag badan heli doonaan kaamiraa haysa weliba aad baa kaamirooyinka loogu sii jeedinayaa way is ilaalinaysaa weliba qaabka waxaa loo xaday iyadoo aad isu xariifinaysaa bay xadaysaa shaygay rabtay inay xaddo jeebkay gashanaysaa la taaban maayo intaasoo dhan waxaa jira shay kasta oo dukaanka yaal nambar baa ku dhegan nambarkaas meesha loogu talagalay lacagta in lagu bixiyo haddaad la dhaafto wuu qaylinaya waxaa qaylinaya allaam aadi ay meesha meeshii lacagta lagu bixinaya way baxaysaa markay dhaafto kontaroolkii wax lagu bixinayey allaamkii baa qaylinaya istaag baa laleeyihi waa lagu kala waa yani waa khasab qofka waa la baaraya ama ha yaraade ama ha weynaade ama boqorad ha sheegte ama madaxweyne ha sheegte waa la baarayaa jeebkeeda waxaa laga soo bixinayaa shaygii ay xaday oo weliba shay aada u liito xaqiira ama nacnac ama buskut waxaan sheegaya iskama hadlaya wadanka mar aan joogay baa iskuulkana loogu dhigayey waa shay la ogyahay laakiin daawadiisii baan idinka sheekayn doona annagana sidii laku yidhi ayaga ceebku ma aha boqoradoodii waa tuugo nacnacay xadaa buskutgay xadaa dukaankaas maalinkaas marka la ogaado shaygii lasoo saaro dadkii madaxda ah oo maamulaya dukaanka aqoon lala gelayaa waxaa la leeyahay raalli ahaada qaladkaana dhacay haddeed waxa weeyaan intaana qaata lacag aynan wiig oo dhan heleen baa la siinaya maalinkaa dukaankaasu khalaas faystu ku jira waa laogya laysu raacan maayo maxaa dhacay baa nidhi waxay nagu yidhaahdeen waxaa jira cudur ku dhacay duqdatan haddaynan waxadin hobbigeeda ah waa inay waxadaa caawa seexan mayso noloshu u toosi mayso kafeyguna ka degi maayo waa inay wax soo xadaa xatooyadaasi waxa markay dhacdo arrinta la xaliyo kadib bay waxay noqonaysaa relax cudurkaasaa ku dhacay waa lagu ogyahay laakiin waxay leedahay dad waxaan ula jeedaa wadaadka xasan sheikh u malayn maayo lacag la-aan inay hayso awalna jeebkiisu qoyanay oo inji oogiisa haystay xanuun baa haya laakiin waxay ku kala bedelan yihiin boqorada denmarki dad bay leedahay administrationka garanaya maamulka garanaya oo kala dambayn leh oo habartu nacnacay xaday iyo waxay xaday la xalinayo ayaa sharafteedii waa la jornaalla lagu qori maayo la ceebayn maayo dukaankaasi maa maalinkaas ay u toostay ayaduna caafimaadkeeda waa heshay war walaalayo reexamarow war odaga waxaad yeelaysaan haddiidnan cid kale ahayn ood ku bedeshaan waxaad yeelaysaan odaga maamul fiican hal la helo maamul fiican u sameeya oo ceebihiisa astura oo boorso lacaga ka daba qaada kaash wuu haystaa waxyaabahan uu guranayo waxay ahayd inaan meedyaha la keenin odaga cudur baa haya waxaana filayaa inay yacni kolley wallahu aclam dhakhtar maahay anigu laakiin arrintaasaan uga qayb qaatay yacni uga tusaale qaatay duqdaasoon markhaati ka ahaa oo nolo baray oo nolo ku tusaaleeyey in waxyaabaha dhaca wadan qariibsan boqoro tuuga ah laakiin xalkeeduna wad caafimaadkeedu inuu ku jiro ilaahay waxaan ka baryayaa dhibaatadan ugu dhacay uu naga dulqaado waxaana filayaa waxaan uga bixi karnaa inay tahay allah subxaanahu watacaala in loo noqdo khayr baa idiin rajaynayaa arrintaasna runtii aniga tusaale xayiya iga tahay wallaahi inaan odagu lacag u baahnayn cudur baa jira arrintaa ha la baaro hana loo helo dad u ceebastura isagii yani waxa weye subxaana allahi alcadiim alaysa minkum rajulun rashiid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan abuu ibraahiim oo u waramayey barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waaga qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir wasaaradda caafimaadka ee maamulka jidda khaza war ay soo saartay saacado kooban ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yahuudi ay ku kaceen in ka badan saddexa dhacdo xasuuqu xuushlimo ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo labaatan ruux oo kale xasuuqyadan ayana waxaa si isku mid a u martigelinayay guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah waxay sidoo kale ciidamada yahuudda ay duqeen sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac ay ka geysteen magaalada bit xanuun ee waqooyiga jida ghaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan lix ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu la dhaceen guri ku yaalo xaafadda zaytuun ee bariga magaalada ghaza duqeymo kala duwan oo ka dhacay manaadiq badan oo ghaza ku yaala waxaa ku shahiiday tan iyo subaxnimadii hore ee maanta dad kor u dhaafaya afar iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaa ka badan oo ay dumar iyo carruur ka mid yihiin waxay sidoo kale duqeeyeen taangiyada ciidamada maamulka yuhuudda muqayimka shaabuura ee bartamaha magaalada rafaax waxaana ay duqeyntaasi geysatay khasaare kala duwan dhanka kale ciidamada muqaawamada waxay burburiyeen saldhigay ciidamada gumaystaha yuhuudda ku leeyihiin xaafadda zaytuun ee bariga jida ghaza waxayna saldhigaasi ku garaaceen dhowr hoowiye iyadoo sidoo kale ay ciidamada muqaawamada hoowiyaal ku garaaceen goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare xoogan waxaana sidoo kale lagu guway gawaari badan oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda ciidanka yuhuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada muqaawamada waxauu iskoorimaad xoogan oo khasaare dhaliya uu ku dhex maray muqayimka shaabuur ah ee magaalada rafaax waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda looga dilay askar badan halka looga dhaawacay kuwo kaloo aad u tira badan dagaalo lagu hobtay oo dib uga qarxay galbeedka gobolka city wararka ka imaanaya gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in dagaalla aan kala joogsi lahayn ay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay halkaas uu ku dhex maray maleeshiyaad kasoo kala jeeda canfarta iyo soomaalida ila wareede ayaa sheegaya in dagaaladan ay ku dhinteen tobanaan ruuxu u badan dhinacyadii dagaalamayay ayna sidoo kale sababeen in maleeshiyaadka canfarta laga saaro deegaano ay horey u qabsadeen waxaana ka mid ah tuulooyinka xoor iyo duunyar oo dhammaantooda dhaca galbeedka gobolka city wararka ayaa intaa ku daraya in dagaalada lagu hobtay ay weli ka soconayaan buuraha madane muuqaalo laga soo duubay goobta dagaalka ayaana muujinaya maxaabiis iyo hub laga qabsaday maleeshiyaadka canfarta bare daayir sugi oo ka mid a dadka ku dhaqan galbeedka gobolka city ee sida aadkaha loogu loolamaya ayaa sheegay in dagaaladan aan kala joogsiga layn ay dhinacyada kolba dhinac isku riixriixayaan balse dagaalkii ugu dambeeyay ay ku gacan sarreeyeen maleeshiyaadka liyobolis iyo dadka deegaanka oo wada socda saraakiil u hadashay ismaamulka canfarta ayaa warbaahinta u sheegay inay si adag u difaacanayeen degmooyinka candhuufa iyo garabicise hadalkaas oo loo fasiray inay marmarsi u sameynayaan deegaanada baaxadda leh ee laga qabsaday colaada ka taagan gobolka city ayaa la rumaysan yahay inay gadaal ka riixayso dowladda xabashida ethoobiya waxayna soo kala hubeynaysaa maleeshiyaadka liyobooliska iyo kuwa canfarta si loo sii qabsado dhulka soomaali galbeed ee muddo ku dhow boqol sano ku jira gumaysiga odayaasha deegaanka ayaa ku eedeynaya dowladda xabashida ethoobiya oo adeegsanaysa gacmaheeda maamulka jigjigaya samaara inay doonayso in soomaali galbeed laga tirtiro city si dhulkaasi loo siiyo qowmiyaad kalew xabashida ka tirsan ama ku badan maamulka al sacuud oo sheeqcaan ka ah gobolka turkistaanta bari u gacangeliyey xukuumadda beijin wararka ka imaanaya dhulka xarameynka ayaa ku waramaya in maamulka al sacuud ay qabteen sheekh xamdallah cabdiweli oo ka mid ah culimada ugu caansan qowmiyada muslimiinta ee qoor ee degta gobolka turkistaanta bari ee ay shiinuhu gumaystaan waxayna u gacangeliyeen dowladda shiinaha sheekhu ay shiinuhu aad u raadinayeen sababo la xidhiidha inuu aada uga hadlo dhibaatada muslimiinta ku haysata turkistaanta bari ayaa wuxuu xaramka u yimid si uu xajiyo balse ciidamada al sacuud ayaa duubtay kadibna shiinaha u dhiibay ururka xisbullah oo gantala roob uga dhigay yahuudda kadib dilka taliyo sare kooxda shiicada ee xisbullah ee ka dagaalanta dalka lubnaan ayaa gantalla isxigxiga ku garaacday waqooyiga maamulka yahuudda kadib markii yahuudda ee duqeen xagga cirka ay ku dishay taliyo sare oo ka tirsan kooxdani kaasoo ku sugnaa koonfurta lubnaan maalin ka hor ururka shiicada ee xisbullah ayaa sare u qaaday adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weerarto saldhigyada iyo xarumaha milatariga yahuudda xisbullah ayaa sheegtay inay tobannaan gantalle ku garaacday saddex saldhig iyo xarumo ku yaala waqooyiga dhulka ee yuhuudda xoogga ku haysato kooxdan iiraan gacansaar kala leh ayaa sheegtay inay gantale la hagayay ku garaaceen warshadda milatariga yahuudda iyagoo ka jawaabaya dil ay yahuudda u geysteen hogaamiye sare oo ka tirsan ururkooda ciidamadii yuhuudda ayaa sheegay in ilaa iyo boqol iyo konton gantaal laga soo tuuray koonfurta lubnaan kuwaasoo ka koobnaa saddex duqeen oo xidhiidh ah kooxaha muqaamada oo gudbiyey mowqifkooda ku aadan suuragalnimada heshiiska xabad joojinta kooxda muqaawamada falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqday inay jawaab rasmi ah ka bixiyeen mowqifkooda ku aadan heshiiska maxaabiis isweydaarsiga ay la galayaan yahuudda xafiiska siyaasadda muqaawamada ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in jawaabtooda rasmiga ay u gudbiyeen guddiga dhexdhexaadiyaasha ee dowladaha masar iyo qatar wasiirka arrimaha dowladda ee xukuumadda alqaahida ayaa dhankiisa xaqiijiyey inuu gadoomay jawaab celinta muqaawamada ee ku aadan heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isweydaarsiga ee la filaya dhowaan in la saxiixo joe bayden ayaa horraantii bishan ku dhawaaqay qorshaha lagu soo gebagabeyn karo dagaalka bishii sagaalaad oo xidhiidha lugaha la sii galayo kaasoo ka holcaya magaalada ghaza balse lama oga sida ay dhinacyada arrinkaas iskugu waafaqi karaan wasiirka amniga ee maamulka yahuudda ayaa sheegay in maalintii shalay ay u ahayd maalin adag islamarkaana ay waayeen qaar ka mid a askartooda bin khafiir oo ka mid a yahuudda xag jirka ah ayaa subaxnimadii shalay ku calaacalay in ay waayeen saddex ka mid a askartooda iyo saraakiil sare saaka waxay noo ahayd subax daran kadib markii aan ogaanay dhimashada afar ka mid ah ciidankeena oo lagu dilay rafax ayuu yidhi bin khafiir tan iyo markii yahuudda oo maraykanka taageero ka helaysa ay la bixeen afar maxbuus oo ku jirtay gacanta muqaawamada waxay kooxaha wax iska caabinta qaadeen weeraro ay la beegsadeen ciidamada saynada yahuudda ee ku sugan ghaza ciidamada yahuudda ilaa iyo iminka inta ay qirteen waxaa khaza looga dilay lix boqol iyo konton askari waxaana kaga dhaawacmay saddex kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo lix kale intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan ku soo dhowaada xalqada kow iyo toddobaatanaad ee xubinta caafimaadka alaaba waxaa xubintan soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa jirtaa cillad ay haweenku la kulmaan oo ah foosha oo mararka qaar xilligii loogu talagalay kasoo hormarta bal noo qeex cilladaas maxaa keena sideese loola tacaalayaa hooyada iyo canuga بسم الله الرحمن الرحيم بالمجوى labor was the birth of a baby at less than 37 weeks gestational- of gestational age Eh, macnada waxa waaye waa hooyada inay foosho qabato uurkii oo ka yar soddon iyo toddoba isbuuc Eh, waxyaalaha keenaya marka hooyada inay taas ku dhacdo waxaa kamid a cudurka loo yaqaano kaadis- kaadi macaanka ama eh, sokorowga waxaa kaloo kamid ah dhiig karka waxaa kaloo ka- dhici karta hooyada inay mataano wado hooyo aada u cayilan hooyo miisaankeeda uu dhacsan yahay hooyo infection daran qabto iyo hooyo maskaxiyan uu wareertay oo problem stress uu ku hayo Eh, calaamadaha lagu garanayo marka force waxaa kamid ah eh, uterine contraction waxaa la dhaha jirto ama minka inuu macnaha isku imaado ama kadudasho u isticmaalo hooyada caadiga ah marka uu ka badan yahay marka loo fiirsho xagga contractionka ama hooyada qabashada la qabanayo nabarka uu qabanayo waxaa kaloo la arkayaa eh, leaking of fluid from eh, oo ah waxaa loo yaqaano macnaa amniotic fluid ama, ama xabka inuu macnaha dilaaca waqti ka hor la rabo inuu dilaaco calaamadahaas ugu caansan marka haddii hooyada lagu arko waxyaalaha isbitaalka oo la rabo inuu ka baaro waxaa kamid a hooyadaas inuu u diro macnaha ultrasound uu ku xaqiijiyo cunuga xilligiisa c s f analysis u a c blood glucose c b c urinalysis Eh, managementiga hooyada loo qabanayo labay noqonaysaa waxay dhacaysa mid waa mid hooyo yacni maadaama aan la gaarin xilligeedii dib u dhigaysa foosheeda midna waa haddii cunuga dhasho see loo maamulaa Een, hooyada number kow dee waa in istaak la keeno waxaan u dhakhtar uu sheego kadib waxaa la siinaya daawooyinka foosha dibdhiga hadday tahay cunug inuu dhashay cunug waxaa la geenaya meel loo yaqaano newborn unit oo laga helo incubator feedin e t c waa badan yihiin qodob qalabka laga helo ilmaha yarkaa lagu xanaaneeyaa ilmaha bildhimanka ah ayaa la dhe- la geliya- la geeyaa laguna xanaaneeyaa sida la ogyahay marka cunugaas oo kale waxa u baahan yahay hadduu dhasho bildhimanka eh, hooyada horta kuwa aan ku bilan hooyada waxaa la siinayaa steroids daawooyinka loo yaqaano oo ah cunuga caloosheeda ku jira markuu dhasho suu sanbabka ugu furmo hooyada saa la siinayaa si u neefsado markuu dhasho waa muhiim cunuga ugu dhashay cunuga hadduu dhashay waxaa u baahannahay waxa loo yaqaano in la duro qalajiye ama waxa loo yaqaano antibiotic soomaalida antibiotic in la siiyo proflex ahaan waxaa kaloo muhiim cunuga in lagu xanaaneeyo m b u-ga sidaa marka marka complication ka dhasha maxay tahay ilmahan haddii ay ku dhashaan bildimanka ay noqdaan bildhaman cunugii soddon todoba isbuuc ka yar maxaa dhalanaya waxaa dhici karto cudurada loo yaqaano cerebral palsy oo maskaxda ah hearing problems maqalka oo cunuga si ka noqda sight problems indhaha oo aragtidiis wax iska bedelaan ama dhibaato ah iyo delays in development oo ah cunuga maskaxiyan u koro iyo jir ahaanba inuu u koro iyadan way dhacdaa marka meeshan waxaa jirta xoogaa qaacido soomaalida hadda oo caafimaadkan aan lagu dhex arkin oo ah cunuga hadduu toddoba ku dhashana waxay leeyihin waa caadi hadduu sideed ku dhashana cunugaas waa dhimanaa qodobka asagaa caafimaad ahaan waa qaldan yahay waa fikir qaldan isbitaalkan bay ku dhashaan waana la arkaa waxaan waa wax ilaahay qadaro laakiin sideed ku dhaladkana khatar uu gelaya xagga nolosha haddii caafimaadna loo laabto marka dadku waxay fahmi karaan cunuga caloosha hooyadu ku koray oo nafaqaysan oo jir ahaan iyo maskaxiyan u weyn yaaba ka xoog badan midka toddoba bilood marka caqliga dhahaya toddoba bilood cunuga ku dhashana inuu badbaadi u badan tahay ka sideed bilood ku dhashana waxay u baanta inuu dhinto macquul maaha macnaha waxaa kaloo meesha ku jirta cunuga kale dhibaatada kaloo jirta waxay tahay oo cunuga ku dhici karta neonatal sepsis ah infection ku dhac cunuga umusha oo khatar ah waxaa jirta marka the three main cause of mortality ilmahan dhinta oo bildhimanka ah waxa u badan u dhintaan maxaa waaye waa saddex qodob waa respiratory failure oo ah inay sanbabka u shaqaynaynin number kow labo congenital malformation oo ah xibnihiisii markuu gudaha ku jira qayb ka mida ah wax ma samaysmaba keliya la-aan tusaale ahaan wadnihiisa oo isku furan wax badan oo qaldanaa jiro oo cunuga gudihiisa ka dhacayo qodobka u dambeyn waa infectionka oo ah septicemia ku dhacayo oo infectionka dilayo ah maqaarkiisa oo ma diyaarsano bani-aadan iskamana dhicin karo preventionka waxa waaye alwiqaayatu khayru min alcilaaj yacni daaweynta waxaa ka fiican ka hortaga macnada waxa waye marka saddex qodob aa looga hortegi kara hooyada uurka leh inay samayso tusaale ahaan haddii hooyada ay isku og tahay inay sokor qabto inay mataano wado inay dhiikar qabto inay cayilan tahay waxyaalaha noocaas aan sii sheegay haday jiraan hooyadaas waxaa fiican inay isbitaalka kliniga meesha ugu dhow mar walba ay iska warqabto hooyadaasi ee is ogaato inay gabdhaha wax ka duwan tahay qodobka labaad waxay tahay hadday dareento fool hooyada way tirsadaane oo xilli sagaalka bilood ka hor dhacdana inay isbitaalka imaado si wax loola qabto qodobka u dambeeyana waxay tahay hooyooyinka noocaana oo og inay bilowda dhiman yihiin fashion ay qabato waa inay isbitaalka ku dhalaan sababtu waxay tahay isbitaalka waxaa laga heli karaa qaybta lagu xanaaneeyo ilmaha yararka ah waa mahadsantihin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaagka beelaha xawaadle iyo gaaljecel ayaa diyo loogu kala qaaday wilaayada islaamiga ah ee hiiraan beesha xawaadle ayaa lagu wareejiyey diyada boqol neef oo geel ah oo labaatan ka mid ah ay cafiyeen kadib qof beeshaasi ka dhashay oo horay loo dilay diyada waxaa bixisay beesha gaaljecel aabbaha dhalay wiilka la dilay oo lagu magacaabo rooble ibraahim barw ayaa ka hadlay diyada ay qaateen bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah roobla ibraahim barow wiilkay waxuu ku sababsaday cifaaf cabdi alxamdulilaahi siddeetan halaan ku heshiinay siddeetankii galabta wareejinayeen ninkii hadda ay dhintayna dambidhaaf allaha siiyo ayagana waa soo dhibtoodan khayr allaha siiyo galabtana waa xoolihii waa kala wareegnay naqiibkii xawaadle xeelay baraa loo wareeji waa qabnaa khayrna allaha siiyo nimanka ah walaayadana ayagana dembigooda allaha dhaaf dembigooda allaha dhaaf diinta meel kale loo dhaafo ma leh ayagii hadday ahaynna ama dhibo badan aan ka imaan lahaa ayagana khayr laha siiyo xadibba xolihii loo kala wareejiyeen nidaamka ay loo marsiiyeen oo diinta ay loo marsiiyeen ayagana waa u ducaynaynaa khayr iyo khayraad wiilka maxamed rooble barow labaatankii kale waa cafi waa sadaqeeyey asagaana u sadaqeeyey saasaan ku cafi qasab liigama qaadin qabiil liigama reeban anagaa xurnimo ku dhiibi maya taas anaa xur u ah qabiil el ma leh xur anaa u ah niqiibkana waa ugu wareeji gacanta wayga saare markanna waa nabadoonka guud ee beesha xawaad leh nabadoon xaaji cabdiraxmaan barre xiirey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أولا إلهي بaa mahad leh subxaana watacaala ilaahay mahad aan soo koobi karoon bilaawi dhammaad lahayn buu mahadsan yahay ilaahay waxaan ku mahadinaynaa waxaan soo marnay baan ognahay waxaa ilaahay mahaddiisa garabta in shareecada islaamka lagu kala qaadanayo diyo boqola oon ciidan dureere iyo qoryo iyo aanrab walle dhaar aysan daba oolin oo ilaahay baa waajibiyey ilaahay baan igu waajibiyey ilaah iga dilay ilaahana iga- iyo ilaah igarsi lagu kala qaadanaa ilaahay baa ku mahadsan mahadda ilaahay sooma koobi karno intaa kadib waxaa kala wareegay naqaybka beesha gaaljecel siddeetan halaad boqolkii diyada oo ku waajibtay beesha gaaljecel khaasatan xifaaf ama caafi ee ku waajibtay markii lees- wadahadloo lasaga yimid kabacdi oo ay walaalnimo leesweydiistay labaatana laga tegay siddeetii kale ayay galabta wareejinayaan waxaa kala wareegay anigoo ah naqaybka beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiiri barre waxaa kala wareegay naqaybka beesha gaaljecel cabdiraxmaan bakool waxaa kala wareegay waa mahadsan yihiin odogii awaldamka ayaana ku warjib rooble marka ilaahay maadis waaye marka ilaah noo barakeeyo meeshii wiilka ka baxayna bedel khayr qaba xooluhu meeshii ka soo baxeen ayagana bedel khayr qaba ee dadkii ku dhintoodan ejar ilaah ka siiyo adooga wiilka dhalay iyo hooyada iyo walaalaha la dhashayna ilaahay sabra ka siiyo bedel khayr qaban ala siyaan leenahay waa ka ducaynaa maasha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iminkana waxaa idinku soo maqan kelimad uu jeediyey naqiibka beesha gaaljecel ee hiiraan nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان مهد علينا إلهي نقدق المسلمين نتي نسي نعمة الإسلام والإيمان نوغيه ليي قالدا نغسو دوشي allahaas ayaanu mahadcelinaynaa intaa kadib galabta waxaan taagannahay xaflad geel wareejin ah ayna ku kala wareegsanayeen laba beelood anigoo ah naqiibka beesha gaaljecel walaayada islaamiga hiiraan waxaan siddeetan neef oo geel aan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadla naqiib cabdiraxmaan xiirey geelaas boqol neef ayuu ahay labaatan waa noola cafiyey siddeetankii kale ayaan wareejinnay ilaahay baana ku mahadsan shareecada islaamka lagu kala qaatay kitaabka ilaahay baa lagu xogmiyey Ee, sidaas ayaana galabta ku wareejinaynaa iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin wanaaggan iyo sharaftan ama wax wareejintan ee khaymaha badan leh ee ilaahay shareecadiisa loo soo xogun tagay aysan dhicin maalin hadda dhexdaas magaalada baladweyne waxaa ka dhacday nin in waddo loo istaagay ee laba doolar laga qaatay labadan doolar lacag ku dar liiro muku darana uu yidhi oo naftiisa uu ku waayey labadii doolarna laga qaatay naftana oo waayey ilaahay baa ku mahadsan annaga ilaahay kitaabkiisa baan geela ku kala qaadanay galabtana waxaan ku wareejinayaa naqiibka beesha xawaadla naqiib cabdiraxmaan xiirey naqiib siddeetan halaadoo geelmigala wareegtay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام dhakhtar ka tahriibay soomaaliya gaar ahaan muqdisho ayaa u gacan galay magafayaasha liibiya kaas oo laga soo duubay muuqaal muujinaya jirdil loo geystay dictor mahad garaad xasan ayaa ka soo muuqday muuqaal soconaya qadar hal daqiiqo iyo sekanno waxa uu sheegayaa in xuriyaddiisa lagu xiray shan iyo toban kun oo doolarka maraykanka ah isagoo caawinaad dalbaday Soomaali maxaad meel kasta joogtaan dalka Liibiya waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka Liibiya muddo shan bilood ah. waa la dilaa waa la garaacaa gacanta waa ka jabanahay korontaa la igu qabtaa reerkeyga waa iska danyahay wax ma haystaan waxaa layga doonaya lacag shan iyo toban kun oo doolar ah inaad i caawisaan oo Soomaalima igu caawisaan oo meesha iga saartaan ayaan u baahanahay waxaan ka imaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dayniile kaasi waxa uu ahaa dictor mahad garaad xasan oo ku jira gacanta magafayaasha liibiya haddaba maxay tahay sababta dhallinyarada soomaaliyeed ay u tahriibayaan maxaana ka horeeya marka loo eego dalalka ay ku socdaan arrimahaasi waxaan ka waraysanay mid ka mid a qurbajoogta soomaaliyeed oo lagu magacaabo luqmaan cali isagoo ka digaya in dhallinyarada ay u cararaan dalalka shisheeye walaa muuqaal naxdilla wuxuu ahaa tusi tusinaya ee dhalinyartu habowga iyo maad baadida ay ku socoto markaa muuqaal rajo wanaagsan muujinaya ma ahayn waxa meesha ka muuqata wiil dhalinyaraa waddankiisii ku nabad qaba ku ladan oo shaqaysan kara maaragtay aqoon taya leh iyo dadkii maaragtay u faa'iideyn kara naftiisa anfici kara ayaa halis iyo meel maaragtay aan waxa ka soo socda la gerin karin ayuu isku tuuray waaya luqmaan cali in dhallinyaradii way ka tegayaan dalkooda xilli shisheeyuhu ay dalka ku soo qulqulayaan malaayiin lacagna sanad kasta ay ka dirayaan maxaa marka ugu wacan in dhallinyarada ay ka cararaan waddankooda hodanka ah
waxa keenaya waxay horta tuuda ka bilowmaysaa in dadkii maaragtay la gumaystay ay dadkii la aaminsiiyey in dad kale ka wanaagsan yihiin ka horumar badan yihiin dad kale wax u qabanayaan sideedana waxaa jirta in qofku maaragtay isagaa wax isku qaban kara isagaa meel maaragtay iska soo saari karo cid kaloo maaragtay meel kuu wada ama ku jeen kartaa ma jirto marka dadkii gumaysigaas ayaa u keenay waxaa ku xiga dee qofkii oo oon iska difaaci waayo ama maaragtay iska celin waayo gumaysiga lagu hayo iyo waxa loo sheegay aaminay kadibna labadaas sababood ayaa u geenaysa qof dhan oo maaragtay cilmi maadi bartay diinna maaragtay fursad u heli kara inuu barto amaba se amaba bartay inuu salkaa ku dhalaabo waayaha luqmaan cali waad daawatay muuqaalka laga duubay ninkan dhallinyarada ah ee wax bartay haddaba duruufaha haysta iyo xaaladda uu ku sugan yahay maxay kaga dhigan tahay oo ay u tahay dhallinyarada soomaaliyeed ee waddadiisa haya waa digriin culus bay u tahay qofkii caqliga wax ku fahmale oo waxay digriin u tahay qofkii waxbartay ee maaragtay hadduu doono waddankii ku shaqaystay ee qorshe ku baxay ayaa sidaa u fashilmaya bal maxaad u maleen qof is- maaragtay iska dhaaqay xaaladdu way uga sii daraysaa marka digniin waa inuu ku qaataa uu halkaa ka jooga meristeeda waayahay nooga sheekay xaaladda dhabta ah iyo waxa yaala dalalka shisheeye ee aad joogtaan ee dhallinyarada soomaaliyeed ay usii cararayaan meesha waxaa yaala kowdii qofku haddiiba ay u su- u suurto gashuu yimid wuxuu yimid waa dhulgaal dhulgaal maaragtay haddaad maaragtay qof maaragtay islaamnimada iyo muslimnimada ma ku hubaysan oo wada haddaad tahay maba keenaysaano waayo dhul dhulgaal waxaa lagu leeyahay gaalnimaa ka jirta oo waxaa ka jirta diintii oo muuqan marka wa- waxay u badanaysaa inaad diintii iyo maaragtay wanaaggii aad ka habowdo oo gaaladii ay ku saameeyaan waa qofkii maaragtay diinta ku toosnaa qof isagu diintii maaragtay muhiimad ba saaran inuu adduunya doonana adduunyadii xataa maaragtay waa laga soo dhacsan laayahay oo maaragtay dadkii dad ma aha wax iska kaa siinaya waa gaalo xaasidiina maaragtay horumarkaagama jecla oo iskaa daba wareejinayaan eebgaaga waxankaaga iyo itaalkaaga waxaa laga dhigayaa nolol maalmeedkaa markaa qofkii dhalinyarta cimrigiisa iyo xooggiisa wuxuu ku waayayaa dhuun dhuuni raacnimo darteed marka dhuunina maaragtay meel lagama gaadho lagama dhargo maaragtay dhankii kalena waad ku fashilantoo qof wax soo kordhiyey dhalinyaro ahaan ma noqonayso marka waxaa imanaysa adoo lixdan jira oo noloshaada iyo qofka aad tahay ku faraxsaneen oo iska daba wareegayo oo maaragtay shalay shalayto ku sugan waayahay docda kale nooga sheekee dhanka akhlaaqda iyo dhaqaale xumada haysata waddamada shisheeye dhan kasta way ka duruufaysan yihiin dhanka akhlaaqday ka du- duruufaysan yihiin dhanka maaragtay maaragtay wanaagga iyo maaragtay ma- bulshanimada in dadka dad isku soo dhow oo isfahmay noqdaan baa ku adag waa waa kala socdaan ilaahay baa kala geeyey dhankii dhaqaalaha xad iyo shaqadii oo suuqeedii hoos buu jiraa waxaa dhacaysa in shaqooyinka aan nafta lahayn ee xamaaligeen maaragtay ma- nolol maalmeedkaada un ka dhac- ka dhacsanaysid aan ahayn bulsho aad waxtartid naftaadad wax u kordhisid taasaa maaragtay adkaato sidii lagu heli lahaa ay kugu qaadanaysaa muddo dheer iyo inaad u aragtid ujeed la gaadho laakiin meel kastay soomaaliyadii uu qofku ka imanayo ama meeshii dhulkii dhul kaloo muslim uu ka imanayo ayuu intaasba si sahlan uga heli karaa say wax moodayeen si aan ka ahayn bay la kulmeen wakti iyo maaragtay cumri baa dhaa- dhaqaajiyo oo ku socday maaragt waxay filanayeen gacanta kuma hayaan maaragt waxay arkeen in noloshii iska tahay waxaa macno leh in wax weyn lagaaga dhigayo inaad shaqaysatid dee waa wax qofkii uu isku nooleynayo uu ma- jiritaankiisu ku ilaalinaya laakiin ujeed iyo waxtar maaha intaas haddii kugu sii adkaatana waa waa hoos u dhac weeye iyo khasaare marka ma rajeynayaan qofkii caqli leh oo wax qiimeeya ma odhanayo "Wa- waxbaan ka faa'iiday gabagabadaan ku dhownahay luqmaan cali in dadka soomaaliyeed ee tegay dalalka shisheeye sida yurub iyo ameerika dhaqan rog ayay la kulmeen maxaad nooga tilmaami kartaa dhaqanrog wuu wuu ku imanayaa sababtoo ah meesha aad joogtid ood ku- iyo dadka aad la nooshiid ayaa qofka saameynaysa aduma saameyn kartid waa lagaa badan yahay marka waxaa dhacaysa dadkii waaweynaabaa gilgilanaya oo habo oo hallaabaya marka dhalinyartii iyo carruurtiina iyo dumarkiina iyagu waxa weeye farahayba degdeg uga baxyaano waxayba noqonayaan dad akhlaaq iyo ma aragti rajo badan aan dadkii ay ka yimaadeen aan uga laaban karin waayo iyagiiba akhlaaqdii iyo rajadiiba ka dhumaysaa ka dhimanaysaa marka akhlaaq xumo baahsan baa maaragtay dadkii wad- dadkii waddanka soo galay waddamadan haleeshay hadday tahay maaragtay hadday diintoodii ka gaabiyeen hadday dhaqamadii xunxumaa ee gaalada lagu yaqaanay hadday aqbaleen qaarkood ku dhaqaaqeen marka dad la xisaabsado ama waxtar ku maqan maahe waa dad ma aragtay iyaga u baahan inuu ilaahay loo baryo inuu badbaadiyo ugu dambayntii luqmaan talada aad u soo jeedinaysa dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkooda ka tegaya tahriibaya waalidiintoodana ku beeraya murugo iyo caloolxumo markay arkaan iyagoo la haysto duruufaysan maxaad u soo jeedinaysaa tale iyo tusaale talada ugu weyn aan ku soo jeedinaya waxa weeye horta qofkii waddankiisuu joogaa markaad waddankaaga joogtid yaan yaadan aamini lagaa dhaadhicin in maaragtay wax lagaala maqan yahay dad ay kaa horeeyaan ama ku dhaamaan ama noloshaad ku nooshay nolol ka wanaagsan ku siinayaan waa inaadan taa aaminin talabaadna inaad hawshaa aaminto ama ku dhaaqdo waxaa keenaysaa inaad qof madhan tahay oon maaragtay wax baraneen xirfada ahaato dhanka diinta ahaato aad haddaadan isdhiisin marka u dambayso go-aankaad qaadanaysa wuxuu noqonayaa inaad cagaa furto ood meel daran ka dhacdo marka talada ugu sarreysa uguna qiimaha badan waa qofki inuu aanu aaminin waxyaabahaas qaban iyo inuu si si aanu ugu dhaqaaqin uu ka kasii hortagaayo maaragtay uu isdhisaa dhanka uu iska dhisaa inuu diintiisii maaragtay barto qofka waxa u wanaagsan ee celiyo bani aadamka waa diinta labaadna inuu maaragtay aqoonta dhinacyada kale iska dhiso xirfad iska barto uma aragtay taariikhaha iyo dadku waxay kale yihiin iyo ma- waxa la isku hayo iyo ma aragtay waxyaabahaasoo dhan qofkii hadduu garanayo qofkii ma ambanayo ma sirmayo ma habaabayo marka dadka dhalinyartii waa inay arrimahaas ku dhaqaaqaan waa hagaag aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan luqmaan cali oo u waramayay warbaahinta alfurqaan guud ahaanna caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan barnaamij ka lamid intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام